fara badan tahay hase ahaatee bal waxaynu u leexanaynaa innagoo qaybo badan ka dhigayna dhirta qadhaabka oo qadhaabku waa fara badan yahay ee midhaha marka ay curdinka yihiin ee roob intuu helo ay soo baxaan marka uu dhammaado ubaxu oo midhuhu markaa soo gudaan waxna ay caashaan dhulka ka soo fuuraan oo sidooda u soo baxaan yaynu gelaynaa haddaba waxaynu ugu horraysiinaynaa geedka la yidhaahdo uneexo innaga oo geedka ruuxiisa tilmaan ka bixinayna midhuhuna say u baxaan aynu tilmaan ka bixinayno waxay la tahay aw daahir baa halkan soo yoolyooshanaya bal aanu u dhiibno
mahadsane fiqiburaalow geedkaa la yidhahdo uneexada dadka aan inala oqon marka aynu u tilmaamayno waa geed dhulka intuu ka baxo aan dheeraanin lagana yaabo inuu geed kale haddana dacalka saaro oo caleemaha ay geed kale raacaan oo aan ahayn dhaax dhirta sare eh dureemada iyo waxa la mida inuu dacalka saaro yaa u caada geed dheer oo jiridlena ma aha caleemo balballaadhanna waa leeyahay isaga iyo midhihiisana lama kala garto waa la baadhaa caleen ah oo sidaa sare loogu yar qaadaa markaasaa midhihii oo laalaada dhaax la helaa kolkaasaad baasha kale ka gelaysaa saa u rogaysaa mar hadduu soo baxo midhihiisa curdaynna waa lagu cunaa isaga oo gaxaydhayna waa la cunaa isaga oo bislaadayna waa la cunaa intaba midhihiisa waa lagu cunaa waa geedka isagu nooca u baxo uneexaa la yidhaahdaa wax kale oo u dheer midhihiisa geela hasha tibisay xididkiisaa la bixiyaa waa la yar diiraa hashaa dabadeed laga geliyaa xaggaa ma garanaysa ay ilmaha ka qaadato haddii ay hal goolowday tahay oo baarqabba wax badan maaragtay ay abaahiyeen oo dabeed ilma qabsan weyday waxaa ka imaanaya wax caloosheedaa maaragtay ku raagay ilmasidaha iyo waxaa dabadeed markiiba waa ilma qabsanaysaa oo geela marna waa la xaadhaa marna geedkaasoo kalaa la geliyaa dabadeed way kaala shaqaynaysaa waa dhakhtarnimo waxaad ka ilaalinaysaa in laba saddex casho ah baarqabka geela kuugu jira haddaad u hayso isagana qulaankaa googo-ayoo dabadeed dhaawac baa ka imaanaye taana waa laga ilaaliyaa inta ay toddoba casho bogsanayso iyad iyo barqabka waad kala ilaalinaysaa gaftaalla ma leh waana waxaan jirrabay anugu oo cilmiba u leeyahay oo isoo maray markaa dabadeed labadaas siyoodba waa looga shaqeeyaa dad sambooray oo dabadeedna dhakhtarra soo gaadhi waayey oo tumay xididkii oo biyo ku riday oo biyaha ayar dabadeed sanka ku shubay oo hindise kuwaashadu xab miidha sanka ka soo daayey oo sidaa ku bogsadayna waa ay jiraan oo waa geedkaa kulul ee cajabta qaba midhihiisiina la cunayaa sunna aan looga baqanaynin markaa dabeed wuxuu un doonayaa dhakhtarro kolkaa macnihii dadka u dhaadhiciya oo dee cilmiyan ku darsa eh waa geedkaa labada dhanba faa'iido ku leh xididkii iyo midhihii labadaba faa'iiduu ku leeyahay waana geed yar oo gaaban oo geed kale isaga oo qabsada maaha eh hadduu keligu meel ka baxo dhulkuuba wada jiifaa oo geed sare ka eegi maysid oo caleentiisii baa markaa dabadeed dixanaysa sida dhirta kale ee la nooca ahee markaa dhulka ku ballaadhsanta haddiise geed kale ku dhow yahadoo dhirta gaagaabanihi wuu yar raacayaa oo isaguna xoogaabu saruu yar baxayaa anigu markaa bal geedkaasaad weydiiseen intaasaan ka gaadhay
waa tahay horta aniguna intaas waxaan kugu darayaa uneexadii marka aada cunto ay curdi soo dhaafto oo ama gahaydh noqoto ama ay bisishahay hahbay reebtaa midhaheeduna inayna yaryar ayay leeyihiin sidaa aada u tilmaamaysay intaasun baan kugu kordhiyey bal iminkana waxaynu u gudbudoonnaa midhaha kale ee ku baxa roobka kaasoo aynu ka soo qaadayno dabayoodka bal dhagawan oo adagaa xaggii reerey ku dambeeyey iyo dhulkeeya bal dabayoodkaas noo micne
dabayoodku waa geed midho yar yaroo kuuskuusan buu bixiyaa oo moohda la-eg bahalkii xin- moohdii ee, kariiridii waa weyneyd la la-eg dhulkaanu ku dagaagaadu ka baxaa waana intaa uu curdinka yihi cusub yahay waa la kariyaa isaga qayrin laguma cuno kariskaa marka la kariyo yaa la cunaa marka wuu macaan yahay wuu fiican yahay dhanaan male ee, qadhaadhna male waa macaan yahay marka la kariyo mar haddii engegana waa ka kaco meeshiisii midho la karsadana male wax oola daaqaana male wax la habaarayana waxaa la odhan jiray naga teg dabayood engegay noqe marka wiilshow raggii hore ninoo shaacir oo reer gabadhuu soo saari waayey yaaba ku heesa wuxuu reer yahudada iyo dunyaba dabayood engegay noqo inta isagu waxtarkiisu iyo waa intaa uu qoyan yahay mar hadduu qallalana waa ka kac ee curdanka yahay marka dabayoodku xooluhuna waa daaqayaan dadkuna waa kar- karsanaya cunu u noqo- waa la cunaya marka dabayoodku waxtarkiisu intaa weeye waxaa dhir waxaana jira geedad kaloo curdanka lagu cuno oo dabayoodkaa ka dhigan waa maroorada oo waa faramugo duurka iyo waxaas oo dhirtaasay isku maraan waxaa jira geed cilla layidhaaho beri weyn lo haddaad cunto aad qodanayso ku haraad baxayso waxaa jirta doombir doombir baa jirta waxaa jira mid dhanaanoo la yska cuno oo gelinka horena dhanaan gelinka dambana aan dhanaanayn bal amarka ilaahay gelinka horena waa dhanaan khabaraaniya gelinka dambena dhanaanba male oo maroora la yidhaha waxaa jira eh, askax baa jirta waxaa jira kan qodxanta lehe la yidhaaho eh, bahalkii qodhaxda lahaa muxuu ahaay geedki xamakow xamakow qodxan buu leeyahay waa dagaagaa oo dhulku ku biraahaa ninkaan aqoonin qodaxdaasuba kaga baqa marka qodaxdaa ninka yaqaanin waa ka madaxinaya ama waa iska eegayaa siduu yaqaanin buu u cunayaa waa iska eegayaa isna waa cuno waa baxda mid gacaydho la yidhaho oo la cunaa jira isna oo curdana dhir badan oo curdanka lagu cuno curdanka marka dhulka doogu ka soo baxo haddaanan wada tirin karayna wax badan baa la cunaya lagu noolaanaya oo lagu noolaada markay engagaani ay noqdaan gahaydna aan la cunayn marka dhirta gahaydka iyo curdanka lagu cunaya ka dhaxaysaana iyo ibta curdanka waa lagu cunaa waana geedhabaaraadoo jilaalkii waa loo baxsanayaa oo markay engegtaa jilaalkii la guranaya geed midhoodkao dhan ciidka hohoobta goomoska curdanka waa lagu cunaa waa marka dambena waa kuu engegayaan oo jilaalkii waad cunaysaa daraygaa ka mid oo birdaha ka mid a curdan iyaga laguma cuno laakiin waxaa lagu cunaa bisaylka oo waa geedhabaaree heerigaa ka mid a curdanka iyo gahaylka xoolahaa ku cuna markay bislaadaanna waxaa cunaa dadka intaan anugu midaan bededay waxaa ku jira heeliga higlada ii kaas higladaa ku jirta waan habaabay anigu anigoo yar yaan habaabay meel wadh la yidhaaho oo cayntaa xoolaha markay geela iyo lagaga soo arooro yaa ku habaabay badweyn meel halkaa ka jaceelka la yidhaaho markaan habaabay subax baan geeliyoo dareeray geel maalintii eelka ka soo caday yaan subaxii markuu dareero meel maraya yidhi mar hooyadaa iyo aabbaha ku noqotay oo aan shala ceelkii ku arkay geelino xeer buu u baxo markuu dhowr iyo toban qadaa la soo arooriyaa habeenkii baanu meel ku guulinay xeradii baanu ka dareerinay markaan waxoogaa daba socdaano hooyada iyo aabbaha iskaga noqo markaa warhkii banaanaa baanu u baxnay waan soo noqdoo daahir iyo waad garanaysaana cuunkii markaan soo galay xaskusha iyo dhibinka iyo waxaa lahaa yaan carruur baan ahay waxba garan waayey waa habaabay habeenkii guraan galay subaxii horena waan qaray subaxii dambena waan qaray galabtii anigoo sakaraada yaan warkii usoo baxay naftaan alla goyni waxbana garan maayo way iska socdaa higladii oo bislaato halfaroodkii saa u lalmada yaan markii qoraxdii iga qabo iga qabowdi qabsaday sida caanahan uga dhig caanaha habeenkaan oo dibiro ugo-ayaan seexa ninkaygi saddexda caana maal qaba aroortii markii waagii ii baryeyna waa qaba sida caanahan uga dhig gabalku markuu ii dhacayna galabtiina waa ka dhig habeenkaana waa maxaa lix caana meel baan higladaa cunayay tabtaydan oo ah galabtii dambe leeyahay laba nin oo meel socota uun ilaahay iigu soo saaray marka higladu caynkaa weyn biyo unbaad u baahan tahay haddaad hadday kugu qabsato anaan waxba qabin oo sidaydiiya yaa la ii yimi lix caana maalla waan maqnaa markaana raqdaydaa la doondoonayay nolol baad ku helaysaa laysma lahayn ee raqdiisa laba ninan walaalnaha awru raraayo raqdiisa aan meelaha ka daydaynay lahaa anigoo higla iska guranayo oo labadaydii qaydna sitoo duguf duguflahun bay ii yimaadeen horta dhirta qaar waxtarkeedu saasuu siyaado u yahay higladaas waxay dheer tahay haddaad cunto oo biyo ku cabto ama caano ku dhinto wax allaale wax calooshaada ku hadhayaa ma jiraan wax allaale wax calooshaada ku hadhaya raggii hore meesha ay ka baxda joogi jiray ragga fardaha la ordi jiray ahay ee aan farduhuna gaari jirin waxaasuna waa iyada dhabarka qariska caloosha waxaad u ekaanaysaa sida midhaheedu u egyihiin baad u ekaanaysaa wax dacaro ay kugu reebaysaana ma jiro marka anigu geedkaasaan bediday oo waxaan ku bediday yaraanta aan ku haba baan ku garanaya markaan lix caana maal maqnaha iyadoo labadii nina walaalada ay doondoonayeen lafihiisii aan doondoonno ay ii yimaadeen anoo labadaydii qayd qabo oo marba geed ka baxaya oo geed kale u baxayo goor galaba marka bal hadda
waa tahay horta dhirtaa sidaa aad u sheegteen marka dooga ay tahay la cuno waxaa weeye wax calaashaan xoola jiratadu ay iska cunto oo qaraabka doogga la soo baxa ayay ka mid yihiin midmatel geesa riyoodku waa la mid hase ahaatee dhirtaa badideedu oo qaraabkaa doogga ku soo baxa waxaa isaguna jira geedka la yidhaahdo boqoshaaga boqoshaaga ruuxiisu waa laba nooc oo midna waxaa la yidhahdaa ciddi weylood waa ka macaanoo fiican ka kalee boqoshaaga ee waaweyn isaga saasba looma jeclaba laakiin kaa yar yaree baabaca yidhaahda ayaa la cunaa haddaba dhirtaas yaryar oo qaraabkaasi kulligeed inta gelinka hore ee qabowga uu jiro sida jinowga cali boodahana dad u yaqaano ayaa aroorta hore badiba la cunaa wixii aan biyo laga doonaynin wixii biyo laga doonayaana waa fara badan yihiin oo waxaa ka mid midbetel coodinka yaa ka mid ah oo sida aad u sheegayseen waxaa ka mid a doombirtaa ka mid ah oo waxaa ka mid a geedka la yidhahda butada oo baashatan aad sheegaysaana la yidhaahdo muxuu ahaa maroorada iyadu badhina way leedahay oo waa kala badhiyo waaweynka midina waxay leedahay iyadu waana badh yar tahay waxayna goonni uma joogsatee waxay isku martaa had iyo goor ama dureemada ama duurka waxaasa isku martaa oo waxaa weeye qaraabkaa yar ee ku baxa dooga haddaba kaas haddaynu ka gudubno oo aynu hadduu awdahar wax ku daraayo haynoo ku daro hase ahaatee dhirta kale ee raandhiiska ah innaga oo aynaan u gudbaynin darayga iyo berdaha iyo magalanaysaa garaska iyo inoo dambaynayaan yicibta iyo bal xagga hohobta iyo muxuu ahaa mudhcanyada iyo gomashaaga iyo diodya jecesha iyo tukalalmista iyo hadilin maayo maxaan kuu sheegaa dhirtaas qaraabkaas iyada laftigeedu raandhiis kale ee la dhigto ee loo arho bal iyadana sida ama loo cuno ama dhirta ruuxooda tilmaanteeda balow daahir aan u gudbiyo doctor saciid haya dambeeya
mahadsanid waxaan xoogaa dib ugu noqonayaa dhirta aynu soo sheeg sheegnay cilmigeedii waa la sheegay waxaase laynaga rabaa geed walba inaynu tilmaan ka bixinno oo uu ogaado dadka aan oqoonin mathalan maroorada waa geed yar oo xidid yar oo dhuuban ayay la raacdaa ama dureemada ama duurka badhi yarna waa ay leedahay mararka qaarkood man yarna way bixisaa ubax yaroo aan waxba ahayna mararka qaarkood waa lagu gartaa waa geed geed ku maran uun ee geed weyn oo gaar ahaan loo yaqaano ama meel ka baxa ma aha haahey waaye caleemana ma leh waa xididkaa yaree dhuuban oo dabade intay cordeenka tahay gelinka horena waa dhanaan gelinka dambena waa qaraadh geedkii dhulka ka baxa oo dhan baana caynkaasa oo gelinka horena dhanaan gelinka dambena aan lahayn dhanaankii hore ragga dhirta aada uga shaqeeyeyna waxay leeyihiin xooluhuba way iska daaqayaane sidaa in kuwa aynu cunnaa ay u dhanan yihiin baa geeduhuna u kala wada taya badan yihiin oo waa gelinka hore gelinka ay wax qabanayaan ragga dhiragooyada yaqaanina geedka caafimaadkiisu gelinka hore ku jiraa bay leeyihiin mar haddii qoraxdu nasuul noqoto oo geedkii dhanaana dabadeed qadhaadh isu rogo kii dawada lahana waa la nooc bay leeyihiin ragga ka shaqeeyaa sidaa yay yidhaahdaan anigu waxba kuma dawayne geedkan la yidhaahdo faraxuunshada geed hoostiisuu ka baxaa sida qaalibka ah laama yar yaroo dhuubanna waa leeyahay geedba maaha waa wax yar uunoo iska soo baxaya naqa uun hadhowtana iska qallalaya marka aad u timaaddo inta uu dhanaan yahay oo cordeenka yahayna waa macaankan qadhaarhka ee yar gaxaydhana waad iska dhaafaysaa geednimo looma tilmaamo geed kale hoostiisuun baabuu ka baxaa abaartana waaba la waayayaa waa kow waxa la yidhahdo geed baa la yidhaha xamakow la yidhaahdo oo dhulka ciidda ah ka baxa oo geed hoostiisuu isna ku ballaadhaa isagu markiiba ma wada dhinte eh waxoogaa jiridaa kasii jooga hadday abaartii tahay mar allaala marka uu roobka taabto ayuu furuuc midho bixinayaa oo geed hoosta ku ballaadhanayaa godxa yaryar buu leeyahay oo laga tiraa oo dabadeedna sidii kuwii hore la sheegaya ayaa loo cunaa tilmaan gaara malo lagama helo dhirta hoosteedu ku jira kuwa aanu soo sheegnay badidoodu geed ahaan haddii hadhow la odhan lahaa maxay u tilmaami waayeen waa geed hoostii wax ku yaalla ama ku maran mid kale ayaa jira oo layado carab lo-aad oo waslad keliya ah oo dhuuban oo sidaa u baxa aadna aanu dheerayn oo dhirta dhexdeeda ayuu ka baxaa isaguna weliba khaasan geed cawsaadka ayuu ku dhow yahayoo la ehel leeyahay saasuunbaa loo soo rujinayaa waa dhanaan labadaa faroodda waa saddexdaa faroodda saasuu u dhubucu la egyahay marka laysku qabto faraha wax laga bash bash bash bash siiyaba xidido yar yarna dhulkuu ku haystay isna waa dhirtaa soo baxaysa dooga ku baacaya abaartiina aanad arkaynin ee la waayaya waxaa jira geed kale oo kuwaa la nooc ah oo la yado maya kii dhulkaba laga fuji jiray ee madaxa buura lahayo intaa la ekaa may kii meesha mamacaa ka bixi jiray maya dhabacolisku waa kii aan la cuni jirine maya waa mid kaleo la cuno oo la raago oo sidan u dhanaan geedka kan aan sheegay ee carablo-aadka ah dinaax weeye haa xidido yaryar buu dhulka ku leeyahay waa si uu dabadeed cali dhuux lahaa ma dinaax sidiisuu ruqsaday dalaalma yeeleene mar haddii la rujiyo xidido yaryar buu meesha ku leeyahay oo dabadeed waa gacantaasuu leeyahay markaasa halkaa layska ruugaa uun waana dhanaan waana cunto isna waa dhirta aan la arag marka ay abaartii tahay waxaasoo dhamme haddii layna weydiiyo dabadeed waa dhirta aan ha dhowto waktiga abaartaa moogaalka lahayn ee doonka ku soo baxa oo intaas soo dhamme waxaana laga yaabaa badi ahaan inaanay caleenba lahayn kuwa aan soo sheegay oo dhamme caleen ma bixiyaan mid mid baa man yar waxaad u suurayso aan micno weyn lahayn bixiya qaarna dhega yaryaroo maaragtay aan sidii aadan ubaxna u garanaynin oo ay garanayso inay dhulka ay ka faaxayaan ay tahay ayay sameeyaan waa dhirtaa wada cunada ahee dabadeedna dhirtaa kale ku dhex nool caleentana aan lahayn waxaanaad moodaa inay waxaasoo dhammi isku faamiliba yihiin oo waa noocaa wada goonida ee wada cunada ah gelinka hore dhanaanka gelinka dambena qadhaarka noqda bal markaa anigu kuwaa lafnimadooda unbaa igu celisay inaan idiin tilmaamee cilmigoodii idinkaa sheegaye bal waa idinku soo celinayaaye hadba waxaa garataan inoo qaada aan ka baaraan degno geedkii wale aanu tilmaamaynana laftiisa horta marka hore aan sheegno si dadka aan oqoonini dhirta inala oqoonini uu u barto aynu ugu tilmaanno
waad mahadsan tahay intaas waxay ahayd qadaabkii ku soo baxayay dooga ee la socday marka geedaha kaleba ay soo baxaan duxida iyo ramaaska iyo maxaan sugaaga iyo haddileedma gargarada iyo markay soo baxaan la socda weeye intaa haddaynu halkaas u dhaafno bal aynu u gudubno dhirta la yaqaan ee qadaabka leh ee marna curdin lagu cuno marna gahaydh lagu cuno marna uurarcaddo lagu cuno marna lagu cuno toon ahaan iyo bislaad lana dhigto taas aynu ka soo qaadanno hohobta metel hohobta aynu ka soo qaadanno toonna waa la yidhahdaa aashaan midhihiisa hohobna waa la yidhahdaa mag ahaan geedka marka geedkaa isaga ah bal dee toor siciid xoogaa ha inoo balballaadhiyo
waa mahadsan tahay sidaad u sheegteen waxaa weeye dhirta la isticmaalo cunto ahaan loo isticmaala way badan yihiin haddaynu ninaan waa tirinaynaa dee wakti bay qaadanaysaayo in hadba qayb laga qaato mooyaane mar ma aynu dhammaystirayno hohobtu waxa weeye geed qodax aan lahayn laanlaan buu u baxaa si duubanna waa u baxaa oo wada jira ma aha geed kala firirsan ama kala ballaarhana si wada jira ahaana ayuu baxaa laanlaan ahaan isugu baxaa caleemo yaryar oo aan aada balballaaraynna waa leeyahay hata geeddaas waxaa weye labada noocba cuntadeeda waa loo cunaa kuwa waxa weeye markii uu mirahiisu ay yihiin curcurada waa la cunaa oo waa macaan yihiin la dhan saasa oo weyn oo ama macaana ama guduwan male laakiin waxa weeye macaan ahaan waxa weeye iskacabso ahaan jirjireecabaysa lasbay weeye sidaas unbaa loo cunaa iyaga marka ay yihiin uruda marka ay gehayraan oo adkaadaan badi saas looma cuno looma jecla dadku uma jecla markay bislaadaan dhigaal way galaan oo waa la dhigaa qofkii aan dhiganayna markaas cunayaana haba badan buu isaga cunaa hadduu rabo sideedu isaga cunaa intuu soo xaabsadabuu xuubka yaroo qallalan ka daadsaa sida bahalkan la yidhaahdo gombashaaga tilmaan ahaan hadda haddaan soo qaadano sida lowska xubkiisa oo kaleeto ayuu leeyahay kaasaa laga huufaa markaa toos baa loo cunaa marka bisaylka oo la isticmaalayo hab kale waa loo cunaayo waxaa loo cunaa haddii la rabo intii weel lagu shubto ayaa caano lagu shubaa oo caanaha ayaa lagu cunaa noocaasna waa loo cunaa oo hadba habkii la rabo ayaa loo cunaa waana geed aada iyo aada macaan ahaan oo aad iyo aad mirihiisu miraha macaan bay ku jiraanin mirahee waxaynu u sheegnay kuwana waxa weeye kuwa ama dhanaan ama aan dhadhan saasa lahayn laakiin cuntadoodu un dadku cuno iyo xooluhuba laakiin se wuxuu ku jiraa inta macaan oo macaan waa macaan yahay mirihiisa markay bislaadaan marka kaleetona waa iska caadi oo wax hadda dhadhan oo siyaado ah ma laha laakiin waxa weeye markuu bislaadaba wuxuu leeyahay bisel wuxuuna u badan yahay lafa yar yar buu leeyahay oo aansaa waaweyne ama waa labo ama waa saddex ama waa afar oo saa isugu lamaan mirihiisu mirahaasa marka waxaa ku daboolan qobkaas laga hufaayo hoosna waxaa ka sii xiga labada udhaxaya laftii iyo iyo iyo xuubkii sare ee cadkaa yarkaa oo macaanka ah oo ku dheexan lafihiisu maaha wax waaweyn oo wax la iskaga cunaayo la iskaga burbursadaa ninkii rabaan sidii iskaga liqi karaa kii rabaana uun iligta ku calaliyaayo hadba habku rabo ayuu isaga cuni karaa waa geed aad iyo aad maaragtay haddii eh, la hagaajiyo uun cuntada aada ugu wanaagsan eh, waxtarkiisuna aad ayuu leeyahay laakiin daawo ahaan haddaynu niraano daawo maaha waa cunto ahaan eh, dhirta loo cuno oo eh, nafaqada eh, loo qaato waa mahadsantintaas
haddii hintaas aan kusii daro doctor sacuud uu ka bixiyey hohobta hohobtu waxay leedahay nafac fara badan tilmaamaha uu doctor sacuud uu ka bixiyey wax ka badan ku dari maayo ah oo sidaasay ku idil yihiin hase haase cuntadiisa marka la yidhaahdo eh, waxaa weeye sidaa uu saciid u sheegay haddaad caana weydana subagana waaba lagu cunaa oo fandhaal baa inta laaqaato loogu cunaa waa kow habka loo cunaayo ee loo calashanayaana laba nooc baa loo kala waxeeyaadoo waxaa la yidhaahdaa war sibqi yaanay kugu dhegina laakiin haddii la burburiyo iniinaha saddexda ama labada ama afarta ee lamaanaha isku dhegsan haddaad burburiso asaadan caano geel oo caashaan wanaagsan aadan haysanin calooshuu dadka kaga dhiga waa kow wuxuu kaloo marka geedkan u leeyahay soomaalidu aad ba u jeceshahay waa u arahdaa inta xashimo iyo jawaano iyo ohliyo iyo laqaato awr loo kaxaysta waa loo safraaba dabeedna guryaha la dhigtaa marka la soo bixiyo arahdaas oo ay timaado waxaaba la geeyaa magaalooyinka magaalooyinkaa lagu iibshaa waa la daasadeeyaa koomba ahaan baa loo iibiyaa ee galaan ahaan baa loo iibshaa haddii lamay bilaal ahaan baa loo iibshaa nooc badanba qof walba intuu doonayo ayaa laga iibiyaa waana dhirta caasha haddii lamaayo qaraabka loo safro weeye Eh, intaa haddii aan ka baxo oo aan geedkaas intaas aan ku daro waxaa weeye dhirta aada iyo aad eh, soomaalidu ay jeceshahay waxay kaloo leedahay sidaa uu u sheegay doctor saciid jirid ma laha laamaheedu way firirsan yihiin badiba oo cutub ahaan bay saas ama ha dheeraadeen ama ha gaabnaadeene jirid weyn oo cashar ma garanaysa la tilmaami karo ma lehe waa laamaha ah oo dhuuban waxay marka leeyihiin oo qiima saayida usii leeyihiin marka laamahaa la soo guro oo la dubo oo diirka laga qaado haweenku janjal bay ka dhigtaan janjalkiisaas badiba waxaa lagu sameeyaa qumbaha iyo ubooyinka yaa lagu janjaliyaa iyo aagaamaha yaryar misna qorigaa isaga ah xarku ma galo qorigeeda ah ma uu galo xarku Eh, waxaa weeye qori aada u wanaagsan oo dhuudhuuban laamahaas weeye saababka ayay haweenku badiba ay ka dhigtaan wuxuu kaloo leeyahay oo uu yahay isagu qorigiisu waa duulaa oo saas bac buu yidhaahdaa cashaan qori liishama ma laha marka saabka loo waxaynayo Eh, waa mid caynkaasa markaynu cashaan tilmaan dadka ugu tilmaamayno waana geed magac wanaagsan laho dadku aada u jecel yahay hase ahaatee dhulka oo dhan kama wada baxo ee wuxuu u baxaa badiba ku badan yahay dhulka hawdka ah ee dhirtu ku fara badan tahay badiba xagga ee dooxooyinka bedmetel kama u baxo badiba xoogaa yar baa ka baxa laakiin ma badna laakiin dhirtiisu waxay u badan tahay xagga hawdka ciidda guduudan ayay u badan tahay caashaan hobtaasu kaas intaa haddaan kaga gudbo bal qaraabkii kale ee kaas la mid ahaa ee ahaa dhafaruurta ama tukalalmista ama muxuu ahaa mudhcanyada baltaana intii aad noogu dir lahayd aw daahirow bal inoo taataabo
mahadsanin sida aad sheegtay dhirtan waxaan aynu haddeer maraynaa tii la odhan jiray geedmidhoodka intaas waa isku abtirsiino oo geedmadhood baa laisku yidhaahdaa sida ay u baxaanna sida aad toonka ku tilmaantay geedkiisa weeye oo jirid malahay halkii ay geedka ka soo unkameen ay dhulka ku haystaan yaallaan waliba gaarkeeda u baxdaa dabadeedna qaarna waa kala firdhaa qaarna dushuu iska soo doontaada markaasuu cutub isku noqdaa dusha iska haysta sida ay u baxaan horta waa sidaas dhirtaa waxaa ka mida geedka la yidhaahdo toonka haddaynu soo dhaafno geedka layadadha faruurta yaa ku xiga isagu waa ka una dhaadheer yahay sidii uu u baxayeyna waa sidan oo kale midhihiisuna waxay yeeshaan subag da'ah oo miida marka uu si wanaagsan uu u baxo waa ka lafa adag yahay kii toonka marka maaragtay la calalinayo qofkii ilka adagina waa wada jejebiyaa qofka aan ilka adkaynina dadka waayeelka ah oo kale iyo carruuraha iyo waxaa soo dhammina lafteedu waa adag tahadoo waa munuutamaanoo dabadeed markaasi cajilkiisa iska tufaan waana ka macaan yahay mid walba miin dibadda ka saarana mararka qaarkood waa leeyahay oo dibadda uga soo baxda laamihiisuna way ka yarnaadheer yihiin sida kii hore aanu ku sheegnayoo geedkaasu waa laga goostaa dabadeed saabkii uu sheegay fiqi buraale kaana waa laga goostaa guryaha carshaanta laga samaynayana waaba waxa hawdkii kharaabiyey waa laga gurtaadoo ula dhaadheer oo dabadeed aanu xar gelaynin oo aanu cunaynin bahalkan la yidhaahdaa aboorka dhir caynkaasa iyay leeyihiin oo dhirtii waxaa colba u noqday guryihii laga dhisayey hawdka markii baraago iyo waxaa laga wada dhigay ee hawdka la wada digay waxaa sidaa loo leeyahay laamahoodoo dhamma waxay leeyihiin raandhiis oo waxaanay lahayn dhuux geedkii kale ee dhuux lihi ushiisii waktiga yar bay joogaysaa taasaa dabadeed dhirtaa manaafacaadka badneed cawartay geedkan la yidhaahdo midhcanyada iyadaa dhowr nooc noqota oo midhaheeduna kala jaad noqdaan geedka sii soo bixiddiisuna uu noqdaa kala jaad kan ciidka la yidhahdaa baana markaa ugu sii midho wanaagsan isna geedkiisuna teelteel buu u baxaa sidii horeba aynu usoo sheegnay midhihiisuna waa dhiin guduudan oo iyagu aanu ekayn sida kuwii hore oo sidaasaa iyagana loo cunaa raasamaalna way noqdaan taa midhaheedu dhirta maarata midhaheedu dhimanayaan ma aha ee sidii toonka oo kale ayay muddo badan qaadanayaanoo ama waa la safrin karaa ama reer kiilihi wuu iska haysan karayaa muddo inuu cuno iyadii baana sida aan idiin sheegay afar nooc waan hubaa ayay u kala baxdaa midhcanyada midhcanyaxaadeeda la yidhaahda ee bannaanada ka baxda ee xoogaa yar faafta taasaa ugu sii liidata wixii meel dhagaxa ama hawda ka baxaana waaba ka sii sarreeyaan faa'iido weyn bay iyaduna dabadeed leedahay magaca dulahaaneedna waxaa la isku wada yadaa waa mudhcanyo intaasina waa isku qoys kala baxbaxay mid kale gobmashaabaa la yidhaahdaayo wuxuu u eg yahay toonku midhihiisu raacaan laakiin waa ka waaweyn yahay laamihiisuna waa fidhidhsan yihiin manaafacaad weyn isagu ma leh geeljiraha iyo waxaa iyo qofkii gaajaysan oo meelahaa ka googoosta uun maaha oo ku yar gaajo beela maahae sidii kuwii kale aanu soo sheegnay dhirta midhahoodu raasamaalka leeyihiin ma aha oo mama midho badna wax badan mama bixiyaba ulihiisuna waa sida kuwii hore aanu soo sheegnado waa la goosan karaa ulana waa laga dhigtaa geela lagu kaxeeyo kuwaa guryaha lagu dhisayo ama saababka laga dhiganayana waxaan geed midhoodka laisku yidhaahdo oo dhammi ee isku wada qoyska ahi geedka laga goostaa waa isku wada nooc oo halkaas waa iswada raacaan markaa dabadeed caleemo balbalaaran buu leeyahay gommashaagu waxaana laga yaabaa sida uu u badan yahay mid meel meel bannaan ka baxa adoo yar ballaadhaana waa jiraa aan macno weyn sii lahayni wuxuu u badan yahay kaynta dhexdeeda ayuu ka baxaayo markaasaa laaniba raacdaa ayda barbar gooniya aad kaga aragtaa oo u kala firdhaa inta geed midhoodka ah ee midhaha bixisa ee midhaheedu bislaadaan ee isku waktiga ah ee ku wada baxa roobka isagoo curdinana la cuno marka uu bislaadana dabeed sidaasa noqonaya ee isku qoyska ah anigoo intii kale aanu tegin anigu intaa yaan ka yar taabanayaa bal waa idiin soo celinayaaye ninkii reerowdka ahaan jirayna waxaasoo dhan kala wada dhaliyey iyo kuwa la micnaha ah dhega weyne haddaanu dhiibayaaye ba adiguna dhega weynow adiga oo midkii walba laynaga doonaya geedka horta barashadiisa in laynaga helo laftiisa ilaa dadku sidaadaa weligii uma guranaynin midhihiiso hawdiguma joogine carruur yaryaroo hadda duudka ku jirta iyo kuwa yaryar aan weli hadalka oqoonin weeyaan waxaanaynu qabanayna waa rarsamaal dambe adigoo halkaa nooga wadi doonaa bal waa ku dhegaysanaynaa
anugu dhirta waa sidii markii dhawaan higlada idiin sheegayay dhir badan baan ku soo nacsin hawdkana waa ugu jiray waxaan idiin sheegayaa laba geed saddex geed oo hawdka lagu joogo aanu dhirtaanu hawdka ku joogno ka mid a oo haddaynan saddexdaasi joogin sida lagu joogaaba ay adag tahay geed biyaanu ka dhiganaado waxaa la yidhaha yooco oo xididkeedaanu qodanaa uma waa ku oonbaxnaayo geedkaa waa ku joognaa geedna goosay baa la yidhaahdo marna midhihiisaanu cunnaa marna moqoro waaweyn oo hamana xitaa laga dhaanshuu leeyahayo moqorkaasaanu jilaalkii moqorkiisaanu cabnaa geedna waxaa la yidhaha himiroo hadday bislaato wax midho ahoo soo baxo loo dhigaba ma jirto xitaa waxaan magaalooyinka laga beerayo geedkan canabka la yidhaaho yay isku dhadhan yihiin oo ayuu eg toosidiisa u baxdaa marka waa idin kala macnaynayaaye geedka himirta la yidhaahaa doogu la soo baxaa curdan lama soo baxay curdan buu midhihiisu la soo baxaa curdanka laguma cuni laguma cuni karo way bislaanayaan oo shucub bay u baxayaan sida malabka weyo wadnahay ku sida malabka weyo wadnahay ku qabanayaanoo markaad cabaar qurquriso waad ka joogsanaysaa wax la macaana lama arag geed waa kaasoo waa himid sanad sanad baanu leeyahay xoogu bislaadaa dhulka hawdka ahee hawdkaa sare hawdka u muciisu tahayna wuu ka baxaa mid waa kaasoo waa geedka fandhaaladana laga qortaa oo himir baa la yidhaahaa mid waa goosagaasoo laguma cuno ama ma haddii lagu cunona macna kuma le curdanka wuu bislaanayaa waa la guranayaa waa la warayaa midhihiisu waxay laaleeg yihiin in waa midho kuuskuus oo geedkan guduudan iminka halka ka baxe ee hooqa ay yidhahan iyo waxay dhahan mooye uu ku dhow dhow yahay oo waa ge- midho kuuskuusan buu leeyahay geedku waxaa laga qortaa qabaallada dhakalladaa laga qortaa waa waaweyn yahay aad buu u waaweyn yahay caleen waaweynna waa leeyahay waxaa jirtay annagoo cabsanayna waxaa jirta waa ka dhacdaa abaartii oo waa ka dhacdaa waase ku raagtaa oo abaar abaar ka tagtay iyo caleenta tuuraa waa ku raagtaa laakiin abaartii waa ka dhacaysaa dooggiina waa ka soo baxaysaa caleen balbalaahan buu leeyahay laamihiisana laan keliya inta la gooyaa qaballadan waaweyn iyo laga qoraya lama waaweyn buu bixiya laamaha wixii la doonayo goonaa looga qoro sal weynna waa leeyahay salkiisa geed difa maahe muql buu leeyahay reer hawdku marna waaba qoraanoo intay qoraan bay mo- sii weynaysaan marna sidiisu ugu galaa meesha laamahaas ku kala kacaan ee qaarna xaggaa uga baxo qaarna xaggaa qaarna xaggaa dhexdaas dhexe inuu moqolkaas noqdo wey marka waa coldhayaan oo gudmahan waxaa lagu qoray quraarta yay la gelayaan oo ku coldhayaan oo ku ku coldhan marka nacfigiisa biyahaasaaba usii badan midhihiisa waa la guraya waa la warayaa timirtani barnid ee guduudan maara timirtaa barnid ee guduudan bay imid abagyihin marka laf buu leeyahoo cadna waa leeyihi lafna waa leeyihi cadkaas yaroo sidii timirta dhadhamayaad ka cunaysaa ka xaganaysaa markaad cadkaa ka xagato laba qori ama dhagax laba dhagax baad soo ag dhigaysaa si aad cadka ka xagato lafihii tuuri maysid ee weel halka aad ku ridaysa ama halkaasabaad isaga tuuraysaa agtaadii oo waa istuurayaan laga tegi maayo waa la gurayaa marka cadkii la laasto waxaa la jebinayaa laftii buux yaroo kuusan oo aad xuukada geela moodo dahaadh yar leh yaa laga soo tuuraya kaasaa la cunaya waa kii ninka ku hayse yidhi waxaa naga dhalaalaya waa goosay dhuuxii iyo himir dhacaankii marka geedka goosayga la yidhaha waa nac dhowrkaa nacfi buu leeyahay moqor baa mar laga cabbaa mar waa la harhsadaadoo waa geed waaweyn oo la harhsado mar qabaaladaa laga qortaa weelkaa laga qortaa mar waa geedka reerhawdka berigii hore gabooyaha maaragta bahalshin qaansada lagu rito laana isaga ma la fadko ruuxu weyn buu leeyahay laan bay goynayaan labada madax bay ka daxaarayaan buuxana waa ka bixinaya oo waa laga dhibtaa iyana